haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaan barnaamijka idinkugu haynaa aniga iyo nuurba dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo sidoo kale heeso aan idinkugu larayno nuurow bal waxaad noo soo qabataa warqadda ugu horreysa ee barnaamijka waa tahay caasha dhambaalka ugu horreeya waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdiwaasac nuur axmedii shaafic cabdiraxmaan nuur iyo muxsin cabdulaahi cabdalla mahad iyo cabdixaliim raage taqal xasan maxamed iyo deeq maxamed maxamed nuur maxamed iyo axmed khaliif maxamed axmed rasaaq maxamed iyo abe maxamed maxamuud iyo badis maxmed iyo ubax shaafic iyo deeq nuur ducaale farxiyo kalas faarax hooyo fahan xuseen iyo haybo maxamed cali iyo shukri aadan cabdi dhammaan dadkan waxay hambaliyo iyo bogaadeen ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda farta infaraatiga geeniyada iyo faraska baa layidhi waa batri maxamed maxamuud iyo fahme cabdiwahaab cabdulaahi oo maherkooda uu ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gobolka afdheer xaruntiisa hargeyla baa layidhi waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya badri maxamed iyo fahme cabdiwahaab guurkiina ha noqdo mid kheyr leh aamiin waa tahay anigana aamiin ayaan u raacinaya dhambaalka ugu horeeya dhinacaygana waxa uu naga soo gaaray hooyo faa-iso dawaariye iyo habaryar fartuun dawaariye iyo abti cabdi dawaariye iyo abti abshir dawaariye waa dhammaan ilmo dawaariye abti amiira ku jira dawaariye iyo ayeeyo cadar cabdile iyo yuusuf cali siciid iyo jibriil cali siciid iyo shucayb yuusuf cabdi zakariye yuusuf cabdi iyo cabdulaahi yuusuf cabdi iyo ayuub cabdi dawaariye iyo yunis cabdi dawaariye iyo hooye fardowso sindiko iyo aabe cabdulaahi cali ciise aamino cali ciise iyo miski cali ciise iyo cabdisalaam kajooje iyo dhammaan reer dawaariye iyo dhammaan reer cali ciise waxa iyagoo isku duuban hambalyo aroos ay u dirayaan lamaanaha midoobe baa la yidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay faraska iyo geeyadana way raaciyeen faraska iyo faraatiga waa tahay afarta iyo faraatiga maxamed cali siciid iyo saynab cali ciise oo warooskoodu ka dhacay galdoga baa la yidhi bishan aan ku jirnay julaay markay ahayd siddeed sanadka laba kun koob iyo labaatan waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay caashi dhinacii heesaha haddii aan aadno goorma ayaa dhegaystayaasha ugu dambaysay heesta hayna kala walwaalin waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta saciid khaliif cali iyo zaynab cabdulaahi maxamed oo ereyadii maxamed aadan darwiish iyo laxankii cabdalla yuusuf hanuuni dhegaysi wacan
way fiican tahay waaya arageeda wayelnimadu way fiican tahay waaya arageeda doqon baa waqtiga jooga iyo garan wadkeedeha garan wadkeede waraabuhuba wiigbu qadayo wabax la mooda waraabuhuba wiigbu qadayo wabax la mooda ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaalin ayna kala wareeri waayihiyo admigu isma waayidone isma waayidone ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaali ayna kala wareeri waayihiyo admigu isma waayidone isma waayidone
waxaad fili wixi foorar shawafoolar culuse waxaad fili wixi foorar shawafoolar culuse wahabiyo waxa igu noqdee waran colaade waran colaade wahabiyo waxa igu noqde waran colaade waran colaade wargaysyadaba waagayd ano ku waramaya wargaysyadaba waagayd ano ku waramaya ayna kala walwaalin ayna kala wareen ayna kala walwaalin ayna kala wareen waayihiyo admigu isma waydoone isma waydoon ayna kala walwaalin ayna kala wareen ayna kala walwaalin ayna kala wareen waayihiyo admigu isma waydoone isma waydoon
wabi hura wagaan cidlaaka waheshigeeda wabi hura wagaan cidlaaka waheshigeeda wayishuba warmuhu maba karaani waydax diriirkeede waydax diriirkeed wayishuba warmuhu maba karaani waydax dirirkeede waydax dirirke warabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda ayna kala walwaali ayna
waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay aad uga heleen heestaasi layaabka lahayd tahaniyada aroos ayaan caashahayaa waxaana naga soo gaartay cabdinaasir macalin robow iyo maxamed suubow xasan kalamey maxamed iyo mustaf macalin ibraahim cabdallah mawliid macalin ibraahim waa cabda mawla macalin ibraahim iyo maxamuud macalin ibraahim cabdifataax macalin ibraahim iyo yuusuf macalin ibraahim cabdiwaaxid macalin ibraahim iyo maymuun macalin ibraahim nuur macalin ibraahim iyo layle saalim cabdulle iyo dad kale oo fara badan dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah cabdimajiid macalin ibraahim iyo marwadiisa jaaliye cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay degmada doolow ee gobolka liibaan waxaanu leenahay isku waar ubad kheyr qabana allaha idinku irsaaqo aamiin dhambaalkanna waa dhambaal mehera waxaana uu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse iyo farxaan maxamed madar iyo idriis cilmi cismaan iyo mustafe cabdi iyo maxamed maxamuud indhabuur baa la yidhaahdaa iyo mukhtaar axmed warmahaye iyo mukhtaar cabdiraxmaan aadan waxa uu ku magac dheer yahay carabeyto waxaa iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan ridwaan maxamed xasan oo lagu naanayso qalo iyo hadan xaaji oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada gabiley fiiro gaara baa la yidhi ducada waa xaggiina waa tahay meherkaasi nuurow anigaa u duceynaya ilaahay ha ka dhigo midkii lagu gaaro aqalgalka waara ubadka kheyrka qabana lagu kala helo wiilii caana gabarii caanana waa nagu ducaynay heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aan u hayna nuurow waa heesta alkudhageedu yahay ogoldiidan waxa uu yidhi afka wayga neceb tahay uurka wayga jeceshahay ogoldiidan weeyaan waxaa ku luuqeynaya fanaanka shiiraan shidaad muraad
hableennimay ku taallo waastay caashaqu ma adkaysanaaye hableennimay ku taallo waastay caashaqu ma adkaysanaaye markii ay ayaan qura araggaygu weyday ergan soo diraysaa ii imow ina abtow markii ay ayaan qura araggaygu weyday ergan soo diraysaa ii imow ina abtow intan niilka aan gelin ifkan layga taakulin naftu waa ammaane intan niilka aan gelin ifkan layga taakulin naftu waa ammaane andaroose waxay tahay ama kaganigooriday markiyaanad jooganaa orod ha orod bay tidhaahdaa markiyaan aradaagiyo albaabkooda dhaafay ilmoy dhabanka qoysaa a ilmo ilmo dhabanka qoysaa andaroose waxay tahay ama kaganigooriday markiyaanad jooganaa orod ha orod bay tidhaahdaa markii aan ardaagiyo albaabkooda dhaafay ilmay dhabanka qoysaa ilmo ilmo dhabanka qoysaa afka wayga necab tahay urka wayga jeceshahay ogoldiidan weeyaan maydil xaawalayda abuurkootidaa yahay abwaanada jacaylkiyo dadka waaya adhagow ambado hababayeedha arrinta kafaale maydil xaawalayda abuurkootidaa yahay abwaanada jacaylkiyo dadka waaya adhagow ambado hababaye arrinta kafaale
midkan oo dhan arrintiisa sheegay hooyadaa ilowdee ubadkuuba midkan oo dhan arrintiisa sheegay hooyadaa ilowdee afqaba abaar baxa aamusna indhaha xiran ula jeedadaadiyo waxaa urka kaa gubay afqaba abaar baxa aamusna indhaha xiran ula jeedadaadiyo waxaa urka kaa gubay ma ogan karaaye urku baallemaanaha war ma owliyaadi moodaa ma ogan karaaye urku balemaanaha war ma owliyaadi moodaa
intaas aan ku dhaafno heestaan ku dhageedu yahay ogol diidan waxaa ku luuqeynaya fanaanka shiiraha lashidaad muraad barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad la socotaa nuur oo bal dhinacii dambaalada mar kale aan baqaadnaya dambaalkaad gacanta ku hayso hambalyo meher ayaana caashahayaa waxaana inaga soo gaartay maxamed ciise maxamed iyo hinde cali maxamed axmed cabdi guure iyo nimcaan jaamac maxamed cali aadan saleebaan iyo khadar saleebaan maxamed cabdiraxmaan sheine iyo mustafa maxamed xirsi cabdi maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah shaafici cali baandaay iyo marwadiisa raxme maxamed oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka garanugle oo ka tirsan baa la yidhi degmada gaashaamo ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya noqda kuwii isku waara oo ubad kharqaba kala hela aamiin tahniyad dhalasho ah waxaa diraya dadka kale ah istaahil jaamac cabdulaahi iyo barre jaamac cabdulaahi iyo abtiyo cidiid cabdi cabdulaahi baa la yiri iyo maxamed cali caalin iyo sahre maxamed sigis iyo xasan maxamed cabdulaahi iyo axmed cabdi sigis iyo faadumo yuusuf cabdulaahi iyo nimcaan jaamac maxamed iyo gaas jaamac cabdulaahi dhammaan dadkani waxay kala joogaan burco hargeysa iyo dowla deegaanka soomaalida waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan waa ikraan cabdi sigis iyo cabdi qurac oo wiil ku dhashay magaalada burco gaar ahaan baa layidhi xaafada hodan toddobadii bisha toddobaad ducada waa daadihiyaasha barnaamijka la yidhi waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafada hodan waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo kora ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara heesta saddexaad haddii aan dhegaystayaasha u soo qabanno waa u maqalantida caashaqa iyo fanaanka cumar sholle
wesekadiisa qablaygu sheego qisaadu waxaaniu qeybtii libaahay bay la qaadanaysay adiguna qasqaasiyo qaxrigu abuurto qol baad igelisee adiguna qasqaasiyo qaxrigu abuurto qol baad igelisee qalbigagun baranbaan quruxdaadi raaco naftaa igu ka qasbayse umaqalan dida caashaqa qalbigagu baranbaan quruxdaadi raaco naftaa igu ka qasbayse umaqalan dida caashaqa radkii la qaadaa cindigayga kuma qabin inaad uu sanayso qof kale tidaacdee wuxuu qoray ilaah baa radkii la qaadaa cindigayga kuma qabin inaad uu sanayso qof kale tiraacdee waxaan qoslayaa dharaartii qiyaama alla ii garqaadi hana waxaan qoslayaa dharaartii qiyaama alla ii garqaadi qalbigagu baranban quruxdaadi raaco naftaa igu kaa qasbayse uma qalantida caashaqa qalbigagu baranban quruxdaadi raaco naftaa igu kaa qasbayse uma qalantida caashaqa waan qarqaray habeenkaad qolkeenni jabisay waan qayla dhaanshu baliyada jacaylkana waxba iima qabanine waan qarqaray habeenkaad qolkeenni jabisay waan qayla dhaanshu balyada jacaylkana waxba iima qabanine wadaadada qur'aankiyo culumada qiyaasta leh daawa wayga quusteen wadaadada qur'aankiyo culumada qiyaasta leh daawa wayga quusteen qalbigagu baranbaan quruxdaadi raaco naftaa igu kaa qasbayse uma qalantida caashaqa qalbigagu baranbaan quruxdaadi raaco naftaa igu kaa qasbayse uma qalantida caashaqa aan intaasi kaga gudubno heestaasi uma qalantida caashaqa allah u naxariistee cumar cabdulla shoole ayaa ku luuqaynayey daaniyad daalasho ayaa nahayaa waxaana ay naga soo gaartay xuseen xasan xuseen iyo cali macalin abshir xasan macalin abshir iyo maxamed macalin abshir iyo ibraahim macalin abshir abaayo madow macalin abshir iyo abaayo xaawo macalin abshir marin nuur sheekh maxamed iyo cabdicasiis xasan cismaan mustafe maxamed cismaan cali qaasim cali dheere iyo maxamed cabdi xasan iyo xasan isaaq ubax dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga muqdisho mandheere boosaaso garowe qardho afgooye iyo awdil waxay taaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan mukhtaar macalin abshir iyo hooyo nuurta cadow ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda mursal waxaanu leenahay wiilkaas oo loo bixiyay khaalid allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalka markana aan soo qabanaya nuuro waa dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeeya agaasime nuur maxamed cabdi baa la yidhi iyo bashiir cabdi bandhuub iyo doctor daahir bishaar hudow guddoomiye cabdi garuun baa la yidhi iyo doctor cali cabdulaahi cali iyo doctor nuur xasan iyo injineer aadan cali isaaq iyo cabdulqaadir ibraahim bulle iyo aabemayow xasan iyo maxamed aadan maxamed iyo brofesor jaamac barre aadan iyo suleeqo maxamed mayow iyo axmed xasan mukhtaar iyo sidoo kale sidaali xasan aadan iyo sucaado sheekh cabdirasaaq mayow baa la yidhi iyo ugu dambeyntii falxado ibraahim maxamed dhammaantood waxay kala joogaan baydhabo muqdisho nairobi minnesota cape town oo dalka koonfur afrika ah iyo magaalada jidda ee dalka sacuudiga waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo dhalasho u dirayaan ibraahim mayow xasan iyo nimco macalin cali oo ay gabarh igu dhalatay magaalada baydhabo janaay gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi xanaan ibraahim mayow ducada waa xaggiina waa ta waa xaggiina waa xaggiina gabadhan dhalatayna anaa ducada u raacinaya ee loo bixiyey xanaan waxaan leenahay xanaan ee soo weyno oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin dhambaalka ugu dambeeya dhankayga caasha waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah mas-uul maxamed leyli iyo caruurteeda faa'iste maxamed leyli doctor cusub cabdi khaliif iyo ikraam cali iyo saygeeda muqbil cabdiraxmaan yabarow ugaas cabdiraxmaan maxamed qani iyo xaaskiisa minhaaj iyo caruurtiisa qaas ugaas maxamed qani iyo caruurteeda foos ugaas maxamed qani iyo caruurteeda iyo ruqiyo ugaas maxamed qani iyo caruurteeda saarar ugaas maxamed qani iyo caruurteeda iyo ruqiyo ugaas maxamed qani iyo caruurteeda maxamuud ugaas maxamed qani iyo qoyskiisa baa layiri iyo cabdulaahi ugaas qani iyo qoyskiisa iyo cabdicasiis ugaas maxamed qani iyo qoyskiisa hibe ugaas baaruud iyo cabdicasiis maxamed ugaas leyli iyo khadar miraad ugaas leyli iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waris cumar gaboose iyo raxmo axmed oo macalin iyo saygeeda iyo caruurteeda safiim maxamed ugaas leyli saygeeda iyo caruurteeda amal maxamed leyli saygeeda iyo caruurteeda iyo asli miraad leyli saygeeda iyo caruurteeda xamdi maxamed xasan taani iyo dhammaan reer maxamed xasan taani iyo asad axmed yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer maxamed leyli iyo reer miraad leyli waxa ay hambalyo iyo bogaad inay hawada u marinayaan shaqlane ugaas cabdiraxmaan iyo aamine cabdicasiis oo arooskooda uu ka dhacay dalka sweden waxaanu leenahay shaqlane iyo aamina noqda kuwa isku waaro oo ubada khayr qaba uu alle idinku risaaqo aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ah ee aanu dhegeystayaasha ku dhaafayno waa heesta halkudhageedu yahay liibaan waxaa ku wada luuqeynaya hebe maxamed iyo fanaanka cabdinaasir macalin siciid heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay caasho ibraahim heestaas ayaa dhegeystayaal ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan caashucuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
wadnahayo waxyahayga kii warabinayay dhiigow wadnahayo waxyahayga kii warabinayay dhiigow waawanta sharaftayda midkaygu wanaade wajibkaygu yeeshow wawanta sharaftayda midkaygu wacnaade wajibkaygu yeeshow ifka waxa ku nool wiilkanka weheshanayo ifka waxa ku nool wiilkanka weheshanayo waynowhay na kala wadine waa qod laba isjecelo liibaanku wardo anis waa inaga yeel anis waa inaga yeel waynowhay na kala wadine waa qod laba isjecelo liibaanku wardo anis waa inaga yeel anis waa inaga yeel
wacadkii ilaahayo wada dhalaashadeenii weligays maan oran cidba kuula siman wer wacadkii ilaahayo wada dhalaashadeenii weligays maan oran cidba kuula siman wer ka warhaysid adiguba nafta inaan wadaagno adigu warwaraye ka warhaysid adiguba nafta inaan wadaagno adigu warwaraye haweynidan kuu qabo wadan baad ogaani haweynidan kuu qabo wadan baad ogaani weynu hayna kala wadine waa qod laba isjecelo liibaan ku warto anis waa inaga yeel anis waa inaga weynu hayna kala wadine waa qod laba isjecelo liibaan ku warto anis waa inaga yeel anis waa inaga yeel
wadka hadduu iga ceelin kaarin kaan ka waabanayno wadka hadduu iga ceelin kaarin kaan ka waabanayno waynowhay na kala wadine waa qad laba isjecelo liibaan ku warto haniswa inaga yeel haniswa inaga
mahadsanidin nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan ay ahaayeen oo soo jeedinayay barnaamijka hambaliyada iyo heesaa